bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaa taariikhdu ay ku asriisan tahay kow iyo tobanka bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa ugu baaqay ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan booliska iyo nabadsuubidda inay joojiyaan lacagaha ay ka qaadayaan dadka rayidka ah kuwa gaar ahaan taagan isgoysyada magaalada muqdisho oo ay kaga qayb qaadanayaan xaqiijinta amniga wasiirka ayaa ugu baaqay gaadiidka iyo dadweynaha laga qaadaya lacagahaasi inay ciidamada joojiyaan ayna u damiriyaan shacabka soomaaliyeed ee la daaldhacaya dhibaatooyinka qaybta ay ka tahay amni darrada gaajada iyo sidoo kale haraadka ka jira qaybo ka mida soomaaliya waxauna ugu baaqay ciidamada in mar waliba ay jiri doonaan kormeero lagu ogaanayo hanaankaay u shaqaynayaan ciddii lagu arkana ay tallaabo ka qaadi doonaan waxauna sidoo kale tilmaamay ama ugu baaqay ciidamada booliska inay noqdaan kuwa ay kusoo hirtaan bulshada halkii ay ka carari lahaayeen jiifanaha iyaana laga sugin saldhigyadaan tegi doonaa goobahay ku sugin ciidamada qalabka sugaan tegi doonaa waana arki doonaa waana isla xisaabtami doonaa ogaada marka guud ahaan waxaan rabaa ciidamada booliiska iyo ciidamada amniga oo dhan in shacabka ay u turaan waan baryaynaa in shacabka ay u turaan waan dareemi karnaa marka jidadka la istaajiyo in lacag la weydiisanin in waxa lagula dhaqmay shacab in la yidhaahdo booliiska iyo geeya waxaa lagu dhihi karaa markaan ay shacabku arkaan in booliiska uu yahay danahooda inay ka shaqaynaya laba boliis adduunka ka jiro boliiska iskandanebiga haddii la arko dadku way jiifanaan nabadii dareemayn boliisku wadamadan maraykanka haddii la arko waxaa laleehay qofuu bursana ama xabaduu gemi rabaa marka waxaa rabaa boliiska inuu noqdo kuwa iskandanebiya mid nabad ka shaqeeyo oo dadkiisuna hogaansadaan rabi lahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo safar shaqo ku jooga dalka isku tagga imaaraadka carabta ayaa kulan la qaatay dhaxal sugaha dalkaasi imaaraadka waxayna ka wada hadleen xaaladaha amni ee soomaaliya la dagaalanka al-shabaab gargaarka bini-aadanimo ee soomaaliya abaaraha ka jira loogu gurmanayo iyo arrimo kaloo dhowr ah inkastoo aan wadahadalka labada dhinac lagu soo hadal qaadin saxiixii dekadaha berberah iyo magaalada boosaaso madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa kulankan uu la qaatay dhaxal sugaha dalka isku tagga imaaraadka carabta sidoo kale waxa ay kaga hadleen isgarabtaagga iyo dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee imaaraadka haatan uu ka geysanaya kaalinta muuqata iyadoo maalintii shalay ilaa iyo afar boqol oo ka tirsan ciidamada commandoska soomaaliya tababar loogu soo xiray magaalada muqdisho kuwaasoo tababarkooda ay ka qayb qaadanayeen saraakiil ka tirsan isutagga imaaraadka carabta waxaana lagu tababaray xero ciidan oo ay imaaraadka ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya hadalka labada dhinac ayaa waxaa sidoo kale u imaanaya xilli si aad loo hadalhayo wax ka dhihidda arrinta saxiixa dekadaha berberah iyo sidoo kale boosaaso iyo saldhigga militari ay sheegeen imaaraadka carabta inay ka dhisi doonaan magaalada berbera hadalka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidamada militariga soomaaliya ee gobolka gado ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in wax laga dhaha xadgudubka kenya ay ku hayso xadka iyadoo la tilmaamayo in geedaha xadkaasi ku yaala ay kenya jarayso sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka gado laguna magacaabo maxamed xasan kaasi oo warbaahinta u sheegay in ay tahay kenya waxyaabaha ay ku dhaqmayso mid ka hor imaanayso madax banaanida ummadda soomaaliyeed waxauna tilmaamay in ciidamada soomaaliya ee jooga gobolka gada arrintan ay si-aada kaga gadoodeen balse loo baahan yahay kaalintii dowladda dhexe ee soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay sarkaalkan ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka gado sarkaalkan ka tirsan ciidanka militariga ayaa dhaliilay waxqabadka maamulka ka jira degmada ceelwaaq oo u sheegay inaysan ahayn kuwo leh waalatay ku hor istaagi karaan hanaanka burburin ee ay wado dowladda kenya
maalmahan ilaa laba wiil waxaa kala soo dhaafay waxaa ka taagan arrimaha xuduudda macnaha annagana waxaa nahay ciidamada ku sugan ceelwaaq degmada ceelwaaq maamul wanaagsan hadda ceelwaaq ka jiro oo macnaha oo nuxurloo meesha ka jira ma lahan marka annaga ciidan ahaan arrinta xuduudda waan ka soo horjeednaa oo waana diidannahay ilan xuduud waxay udhexaysaa ninka nool oo soomaaliya ama kii dhintay yari weyn u dhexeeyaa marka kenya iyadoo awood sheegatay ayay arrintaas ku dhaqaaqday odayaal degmada ka tirsan ama odayaasha macnaha hadowga arwa wixii kala tashata ma laha anaga wala awal waxaan ahayn dad macnaha ciidamada kenya ay soo tababareen oo kenya gudaheeda lagu soo tababaraan ahayn kenya wixii maamulkeena kala tashatay ama xiraakii lahaan ama ciidan ahaan ay nagala tashatay arrinta iyadaa ma jirto awooday sheegatay awooddaas ayay macnaha xuduudda arrintaas kula dhawaacday waa meel labada alwaaq u dhaxaysa xuduudda soomaaliya iyo tii kenya macnaha maalin unbay arrintaas ku dhawaaqday wax maamul macnaha ay kala tashato maamul waxooga awood lahna meesha ma joogo oo waa maamul iska daciifa hadalkan waa baaqan kasoo yeeray taliyaha ciidanka gobolka gadowe ee militariga soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya wadahadal uu ku dhex maray madaxda wadamada soomaaliya iyo kenya kaasoo laga hadlaya arrimo dhowr oo ay ka mid tahay iskaashiga iyo sidoo kale ilaalinta madax banaanida wadamada soomaaliya iyo kenya xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan kutuwarey ayaa laga dayrinayaa kuwaas oo haatan ay lasoo gudboonaatay xaalada bini-aadanimo oo dhanka nolosha ah waxayna ka mid tahay kutuwarey goobaha ay ka arrimiyeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab gudoomiyaha degmadaasi waxa uu sheegayaa in haatan xaaladda ka jirta degmada ay tahay mid aada u liidata dadka iyo dunyadana ay saameyn adaga ku yeelatay abaaraha ka jira qaybo ka mida degmada kutuwarey shabaab ayuu sheegay in dadkan ay u diideen inay raadsadaan wax ay ku noolaadaan maadaama aysan ka jirin deegaanadaasi wax gurmad ah oo ay gaari karaan hay-adaha ama ay gaarsiin karaan hay-adaha samafalka ah ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda dhexe ayay ugu baaqeen in si deg deg ah wax looga qabto kutuwarey iyo deegaanada ku dhow dhow oo lasoo sheegaya haatan qiyaastii ku dhowaada ilaa iyo shan ruux in gaajay haraad ay ugu geeriyoodeen tuulooyin hoos yimaada halkaasi waxaana wararkainta ay ku darayaan inay ka jirta halka xaalad bini-aadanimo oo aada u liidata maamulka magaalada habyaana waxa ay shaaca ka qaadeen in si awood ay kusoo furo doonaan doon la sheegay inay u afduuban tahay koox burcadbadeed ah oo la tilmaamay inay joogto meelaan sidaasi kaga fogeen degmada hobyo gudoomiyaha degmadaasi waa magaalada hobyo ee cabdulaahi maxamed cali ayaa waxaa warbaahinta u sheegay in ay doontan si awood leh kusoo furo doonaan maalmaha soo aadan ciidamadii howlgalkan fulilah ayuu sheegay in haatan ay diyaarsan yihiin dhowaanna howlgalka ay samayn doonaan degmada hobyo dhowaan waxaa gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada shaqaale iyo doon u afdubnaa koox burcadbadeeda inkastoo shaqaalahaasi qaarkoodna la-yahay weli waxayna haatan sheegayaan mar kale in si awood ay kusoo furo doonaan iska horimaad kooban oo hobyo nawaaxigeeda ku dhex maray burcadbadeeda iyo sidoo kale ciidamada maamulka galmudug ayaa lasoo sheegayaa in ciidamadu gacanta ay ku dhigeen gaadiid saanad u waday waa maleeshiyaadka burcadbadeeda ee ka qowlaysata qaybo ka mida deegaanada maamulka galmudug waxaana la tilmaamayaa haatan in lagu raad joogo qaar ka mid a maleeshiyaadkaasi ugu dambeynna toban qof ayaa gaajiya haraad ugu geeriyooday qaybo ka mida gobolka gado waa gobolka muduga halkaas oo la tilmaamay inay ka jirto xaalad nolosha dhinaca bini-aadanimada waxaana lasoo sheegayaa in abaaro baahsan oo ka jira qaybo ka mida mudug ay sababeen geerida tobanka ruux halka tire intaasi ka badan ay la ildaran yihiin cudur iyo sidoo kale gaajiya haraad ka jira qaybo ka mida deegaanadaasi deegaanka dadkan ay ku dhinteen ayaa waxaa la yidhaahdaa ceel ceel derbile waxaana la sheegayaa in haatan sidoo kale ay jiraan dad aada u badan oo u dhibaataysan haraad iyo gaajo qaybo ka mida deegaanada gobolka muduga warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin aqrinaya warkah idiina soo saaray tan iyo intaynu dib u kulmayno mar kale sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu